cabdixaafid waa mahadsanta marka hore xerada moriya waxay ku taallaa waqooyiga wadanka griiga ee magaalada yaamitriniya waxay u jirtaa oo degmo ah sideed kilomitr soomaalida ku nool in qiyaas ahaan lix boqol iyo konton ilaa todoba boqol baa lagu qiyaasaya waa tahay dadkaas ma dhalinyaray u badan yihiin waayeel ma ku jiraa dumar ma ku jiraa dadkaas boqolkiiba toddobaatan waa hablo ama waa dumar waxaa kaloo ku jira dad waayeel oo xanuuna u yimid dalka turkiya oo kale oo marka dambena kasoo haajiray dhallaanku ma badna laakiin waa jiraan dhalinyaraduna waa kaalinta saddexaad weeye markii dadka waaweyn oo xanuunka u yimid iyo hablaha laga reeba ama dumarka qiyaastii dadkaas in inteeleg ayaa badda soo maray sayidow dadkaas dhammaantood meesha waa jasiira dadkaas dhammaantood badday soo mareen sifaha badda lagu soo maray haba kala duwanaado laakiin dhammaantood badday soo cabeen cid yaarad kurti ma jirto cabdicaafidow waa hagaag wiilkan soomaaliyeed sidee ayaa loo dilay wiilka soomaaliyeed horta marka horta allah unaxariisto ehelkiisa iyo guud ahaan ummadda soomaaliyed tacsiib aan u dirayaa marka labaad wiilkan dhallinyaraa oo maskiina buu ahaa oo yar oo sagaashan iyo sagaalkii ilaa labada kun meelahaas dhashay waxaa loo dilay booliisku waxay xaqiijiyeen afar nin oo qowmiyaddas hadda aan magacaabay u dhashay inay faldembiyeedkaas geysteen caddaynna ay u hayaan kolley laamaha amniga iyo garsoorkana ay horkeeni doonaan xilligii ay munaasibka ku tahay wiilkaas xilli habeenimaa buu dhintay toorey baana ku dhacday afar meelood bayna kaga dhacday meedkiisana wuxuu yaalaa isbitaalka degmada matiliini ee kaamka magaciisana axmed baa layihahda bal waxaad nooga warantaa dadkan aad ka cabanaysaan waxa idinka dhexeeya dadkan aan ka cabanayna waxaa naga dhexeeya hadee waxaan nahay deegaan wadaag baa nahay guryihii baa naga dhexeeya cuntadii baa naga dhexaysa goobihii sharci baa naga dhexeeya masaajidii baa naga dhexaysa waxaa naga dhexeeya suuqii waxaa naga dhexeeya suuliyaashii meelii babliga ahaa hadda nin moona kuula nool ama deegaan kuula nool maxaa kaa dhexeeya lama waran karaba markaas dad kale oo ajahanabi meesha waad degan yihiin idinka iyo dadkan aad tiri afghanistan bay ka yimaadeen ma waxaa jira wax hoose oo markaa da idinka dhexeeya idinka may wax naga dhexayn kara maba jiraan isku qaaradna ma nihin isku alla keliya aan nahay adiguna ac anakuna african ka nimid dhibaatadan haysta anakana jaaliyadda carabtana way haysataa jaaliyadaha kale afrikaanka oo sida kongoleeska cameroonka ethoobiyaanka eritreyaanka cabashadaas way jirtaa waa tahay dawladda iyo maamulka xerada ma u ashtakooteen maxayse idin yidhaahdeen lama amniga wadanka ana u mahad celinaya iyo dawladda griigaba soo dhaweynta ay noo sameeyeen iyo guud ahaan ummadeena soomaaliyeed halkan joogta haddana saas oo tahay culays waxaa jira qaxooti fara badan baa meesha jooga dad kala dhaqana kala deegaana kala diima ah kala qaaradaba isugu yimid waana dareemi karnaa bulsho marka hore aan isku dhaqan iyo isku nidaam ahayn markii meel isugu yimaadaan kontrol la kontrolo iyo nidaamkooda wuu adkaanaya laakiin maalmaha amnigu waa dadaalaan ilaa xad cabashada loo loo muujiyana waxay ka bixiyaan garowsho laakiin waxaan dareensanaha caqli ahaan iyo ummad ahaanba inuu jiro culays ayaa ka weyn inta badan sayidow xeryaha qaxoontiga ee dadka ajanabiga ku jiraan marar badan waxaa dhacda in ay dhexdooda xal ka gaadhaan wixii ay kala tabanayaan ma isku daydeen inaad arrinka bal dee sidii soomaaliyeysaan oo dhaqan ahaan dadka ummadda reer afghanistan laftooda waa dad dhaqan iyo magaranaysa odayaal iyo ay wax badan ku leeyihiin bal inaad is aragtaan ma isku daydeen haa waan isku daynay run ahaantiina waa sax bulsho meel ku wada nool dhaqan iyo caqli iyo garasho iyo odayaal iyo guurti iyo akhyaan lagama waayi karo waa sax laakiin hadda shidada ugu daroon haysata waxay tahay dhinaca luuqadda nimanku eeshii ka yimaadeen luuqadda fariskay ku hadlaan luuqadda fariska ku naqaano luuqadaha la isku fahmo kalana badanaa kuma hadlaan shidada horta ugu daroon isfahan la-aanta bulshada haysta waa dhinaca luuqadda hadda dhaqankaasu kolley waa aadane waana waa dad hadda maaragtay aanu wax badan wadaagno laakiin isfahanka kooda halkaasu ka imaanaya isfahan la-aanta koodaad midda labaad dadka waxay u badan yihiin dhalinyaro oo dadka waayeelka iyo dadka carruuraha iyo haysta badanaa rabshada iyo shidooyinka shuqulkuma lahan dhalinyaro marka fara badan oo dal dagaal la aafeeyeen oo muddo badan ku jiray rafaad iyo jahwarar sidan oo kale dhalinyaradaas in la xakameeyo waa adkaanaysaa cabdixaafid oo aad u adkaanaysaa laakiin dadaalna waa jiraa akhyaarta iyo odayaasha iyo guurtidana ma kala mixnin